الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu عalaykum وraxmat ullaahi وbarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah munaasabad ballaaran oo ay berber socotay dowro qaadatay shan iyo afartan maalin ayna beeco ku gelaysay beesha waqmaasho oo ka tirsan beelaha xasan gaarshareedle oo ka dhacda degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo mas-uuliyiin culimo ugaasiyo iyo marti sharaf ka qayb gashay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah shacabka magaalada mandheere oo cabasho ka muujiyey maleeshiyada jubbaland ee laga saaray degmada beled xaawo warbixin ayaad dhegaysan doontaan ku dhowaad soddon qof oo isugu jira askar xabashi ah iyo dad shacab ah oo lagu laayay mid ka mid ah gobollada waddanka etoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka holcaya warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool oo si habsami leh uga socda degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya iyo boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay howlo saka qaybin ah oo laga sameeyey degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan kama marna faafreebka caawa burcad hubaysan oo mar kale dalka koonfur afrika ku toogtay ganacsada soomaaliyeed qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena laafi sariimka oo dalka iyo dibaddiisaad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka جدا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa shacabka magaalada mandheere ayaa cabasho ka muujiyey maleeshiyada jubbaland ee laga saaray beled xaabo qodobkaasi sidoo kale ku dhowaad soddon qof oo isugu jira askar xabashi iyo dad shacab ah oo lagu laayay mid ka mid a gobollada waddanka etoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada sokeeye ee waddankaasi ka holcaya waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadaleynta warbaahintii guudmarka midhigaha islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa afar iyo labaatan qof oo askar iyo rayid isugu jira oo lagu laayay gobolka oromiya ee dalka etoobiya wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan ruux oo rayid ah lagu dilay islamarkaana lix kalena lagu dhaawacay weerar ka dhacay degmada enedengoro oo ka tirsan deegaanka waleega ee gobolka oromiya weerarkan oo ay fuliyeen dabley aan la aqoonsan heybtooda ayaa sidoo kale khaarijisay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya halka lix askari oo kalena ay dhaawaceen iyaga oo isla deegaankaasi ka afduubtay nin ganacsade ah dableyda falkan geysatay ayay wararku sheegayaan in ay ku hubaysnaayeen hubka culus iyadoo la soo wariyey in la maqlayay rasaas xooggan oo la isweydaarsanayay maalinkii jimcaha gelinkiisii dambe khasaarahana loo badinayo inuu intaasi ka badan yahay ilmo yar oo shan jir ah iyo haweenay ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid ahaayeen dadkii waxyeelladu ka soo gaartay weerarkaasi dad badan oo deegaanka ah ayaa barakacay sida ilo deegaanka ah ay ka soo xigatay idaacadda jarmalka waxaana dilkan xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda abiy axmed iyaga oo falkaasi ku eedeeyey maleeshiyaadka mucaaradka ee ka howlgala deegaanadaasi maleeshiyaadka xoreynta oramada ee loo yaqaan o l a oo muddo ka badan shan sano ka howlgelayay gobolka oramada ayaa beeniyey eedeynta loo jeediyey ee ah in ay iyagu fuliyeen weerarada lagu beegsaday dadka shacabka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka mandheera oo cabasho ka muujiyey maleeshiyada jubbaland ee laga saaray beled xaawo waxaa iska soo dabadhacaysaa cabashada iyo qayladhaanta ka soo yeeraysaa shacabka magaalada mandheera ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya taasi oo ku aadan maleeshiyada maamulka ridada jubbaland ee la dejiyey magaaladaasi isku soo baxay sameeyeen dadka ku nool xaafadda b b one ee mandheera ayaa waxay kaga cawdeen maleeshiyaadka maamulka ridada axmed madoobe ee soo degay xaafadooda waxay sheegeen inay jareen isku socodka dadka ee xaafadda sidoo kalena ay degeen beeraha magaalada sidoo kale waxay sheegeen in maleeshiyadan ay dhibaatooyin badan ku soo kordhiyeen magaalada sida in ay xabado aan loo meeldayin ku soo ridaan dadka shacabka ah ee deggan xaafadda waxay qaarkood sheegeen in muddo bil ka badan ay ka maqan yihiin guryahooda tan iyo markii maleeshiyadan ay soo degeen xaafadda b p one ayay dadka isku soo baxa sameeyey sheegeen inaysan caruurtoodu aadin goobaha waxbarasho mid ka mid ah haweenka deegaanka ayay sheegeen in ay nolosheeda gallaafatay walxo qarax ah oo ay maleeshiyadan soo geliyeen xaafadda halka haweeney kalena xarun caafimaad loo dhigay waxay soo jeediyeen in xaafaddooda muddo siddeed saacadood ah looga saaro maleeshiyada riddada axmed madoobe haddii dowladda kaafiradda ah ee kenya ay rari weysanaa ay gebi ahaanba isaga guuri doonaan guryahooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwanayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa burcad hubaysan oo dalka koonfur afrika ku toogtay ganacsade soomaaliyeed burcad hubaysan oo kufur afrikaan ah ayaa waxay toogteen cabdulfataax maxamed beeryare oo ahaa wiil dhallinyaro ah kana mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika dilkiisa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafad hoos tagta deegaanka wisbank ee magaalada caipton ee dalka koonfur afrika waxaana la toogtay xilli uu ku sugnaa xaruntiisa ganacsi maalmihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika kusii xoogaysanayey dalaalka ay burcadda koonfur afrikaanka u geysanayaan ganacsatada soomaaliyeed shan maalmood ka hor ayayna ahayd markii ay burcaddu ganacsado soomaaliyeed ku dileen gudaha dalkaasi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa bashiir waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafreeb kurarhka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa horena waan ku guda jirnaa markan iyo wilaayada islaamiga ee gedo munaasabad ballaaran oo ay barbar socotay dowro qaadatay muddo shan iyo afartan maalin ayna beeco ku gelaysay beesha waqmaasho oo ka tirsan beelaha xasan gaarshareedle ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo mas-uuliyiin culimo salaadiin ugaasyo iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qaybgashay xafladda gebagabada kulankaasi haddaba walaalkeen casaam carafaad oo inooga qayb galay xafladda ka dhacday magaalada ceelcadde ayaa tebintan inooga soo diyaariyey نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر aad baad mahadsantahay walaalka waxaanu ku sugannahay holka ay ka dhacaysay xafladda beesha waqmaasho oo ka tirsan beelweynta xasan gaashareedle ay dowro afartan iyo shan maalin ugu soo kabakaboobaysay ayna beeca kula gelaysay xarakada shabaab olmujaahidiin waxayna munaasabadan ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta walaayada islaamiga gedo waxaa munaasabadan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay xarakatu shabaab almujaahidiin mas-uuliyiinta walaayada islaamiga gedo culimowdiin uwaasiyo nabadoono iyo marti sharaf kale oo kala duwan intay socotay xafladan ayaa waxaa uu hore halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimadiinkii ka soo qayb galay xafladan bismi illaah walxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih ilaahay baa mahad iska leh nicmat aljihaad nicmat aliimaan nicmat ataxkiim sharci illaah intaas iyo ka badanba ilaahayna siiyey baan ku shuhriyeynaa walaalaha muslimiinta horta awalan alxallu huwa aljihaadu fii sabiili illaah xalku wuxuu yahay oo keliya oo jira aljihaadu fii sabiili illaah waxaanu aanu dhammaanteen aynu doonaynaa horta rabbigeena aan la hortagno laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah annagoo xaqiijinnay xaqiiqatan in qofku uu xaqiijiyo aliimaanu waltaqwa waalyaqiin waalikhlaas waaltawxiid waalakhlaaq alطayiba alxasana waalwarac waalxayaa waxyaalaha muhiimkaa weeyaan taas ma isku ognahay marka ma isku ognahay ma isku ognahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah waxaa ogaataan walaalyaal sidaas annagoo hadda isdhahayna oo sidaa gacmaha u taagayna oo talbiyadaa sidaa u qaadayna ayay ilaahay na soo saaraya insha allah markhaati baana sugnahay dhammaan egtiinnaas inaad khayr ka wada qayb gasheen markhaati baa isku tihiin kuwa wix idiin yimaado hadda annaga idiin yimid markhaati baan annaguna idinku nahay idinkuna nagu tihiin jannat ulfirdows hadafkeennu halkaas weeye allah naga aqbalo aamiindah sidoo kale waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay beesha waqmaashe oo isagoona ka koobnaa qodobo dhowr ah bismillahi raxmaani raxiim ujeedo bayaan ka soo baxay beesha waqmaasha oo u dhalatay beelweynka xasan gaashireedle wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay dowro socotay afartan iyo shan maalmood ugu qabatay degmada ceelcadde waxgaradka iyo odayaasha beesha waqmaashe dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayay aayaha iyo masiirka beesha shirarkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay isku afgaratay xallinta dhammaan wixii dhex yaalay oo khilaafaad ah saddex beeshu waxay isku raacday inay ku midowda mag iyo mowlaxaba afar beeshu waxay isla qaadatay horumarinta dacwada iyo waxbarashada deegaanada beeshu ay degto inshaa allah shan beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay horumarinta beeraha iyo camiridda deegaanada beeshu ay degto lix beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo nabadguurinta deegaanada toddoba beeshu waxay isku raacday garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba inshaa allah siddeed beeshu waxay si buuxda u soo dhoweynaysaa kana qayb qaadanaysaa howlgallada barakaysan oo ay ka wadaan geesiyada tawxiidka wilaayada islaamiga sida hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose uu cadowgu xoog ku haystay dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka sagaal beeshu waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheene beesha toban beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay beesha oo ku dhacay ridada kow iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaan boobka hantida ummadda soomaaliyeed oo ay wadaan maamulada dabadhilifka u ah cadowga uu ka dhistay geyigeenna soomaaliya ugu dambayn beesha reer waqmaasha waxay mahad celin ballaaran u jeedinaysaa allaah mahad allaah kadib waxay sidoo kale u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaabul mujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gedo sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay xafladdan taariikhiga ah saxiixayaasha bayaanka kow naqiib cabdi aadan axmed oo ah naqiibka guud ee beesha waqmaashe labo ugaas cali ugaas xandulle saddex nabadoon cabdulaahi xuseen cismaan afar nabadoon ismaaciil gaabow cumar shan nabadoon ibraahim cismaan salaad lix nabadoon cabdirisaaq sheekh ismaaciil wabilaahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku gada jirnaa goobta ay ka socotay gebagabada xafladda beesha waqmaasho ay ku soo gebagabaysay dowro socotay afartan iyo shan maalin beecana kula galaysay xarakaatu shabaab almujaahidiin waxaanu wareysyo kala duwan la yeelanay qaar ka mid ah waxgaradka beesha waqmaashe beecadana gashay bayaakana soo saartay waxaan horta marka hore aad iyo aad ugu faraxsanahay ayada oo beesha waqmaasha maanta ay beeco qaadatay oo hoolkii weynaayo alcadda maanta ay beeco ku qaadatay muslimiin fara badan iyo walaalo badanna ay ka soo qayb galeen inay adeecada andalus u wareysata maanta aad baan horta ugu faraxsanahay arrintan waa arrin farxad leh beesha farxad bay u aragtaa beesha waxay boogaadinaysaa beelaha kaleo soomaaliyeed oo muslimiinta oo ehlo tawxiidka oo caqiidadooda ay wanaagsan tahay inay ku dayata waxaan bogaadinayaa xarakatul-shabaab annagoo ah beesha waqmahasho waxaan mar badan ba codsanaynaa inaan nagula soo celceliyo oo dowradan oo kale iyo mid kasii ballaaranba aan helno waxaan u mahad celinahayaa walaalaha u istaagay jihaadka oo gaala raba inay ka ciribtiraan dalka ilaahay ha ku garabgalo ilaahay ha ku garabgalo ilaahay ha ku garabgalo waxaan baaq u dirahayaa kuwa murtidiintaoo dabadhilifiintaoo gaalada u dabadhilfahaya waxaan leeya ninkii gaal raacow madaxaada gawaanku yaallaa ninkii gaal raacow madaxaada gawaanku yaallaa kitaabka ilaahay usoo noqdo tawxiidka u soo noqdo haladiin shafeeca qaado muslimiinta ku soo noqdo waxaad ku jirtaan waa dulli adduunkna ma joogtaan aakharana ma jirtaan waxaan kitaabka ilaahay u garab istaagnay inaan beeco dhab a galno oo ilaahay aan ugu dhowaanno oon kitaabka ilaahay garab istaagno oon gacanta midigta ku qabanno oon u dhimanna maalkanagana ku bixinno yaan beeca u galnay cidda maanta waqmaashe waxay u istaagtay kitaabka ilaahay iyo garab istaagiisa iyo beeco bal arrinkaas ka waran
bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad bay mataqaanaa arrintan yaan ugu faraxsannahay waxaa weye beecadaas aan la galnay oo kitaabka ilaahay inaan koryeelna waa midaan ka been sheegaynan oo ilahay aan ugu dhowaanayno mataqaana arintaasna ilaahay baan u tala saaranaynaa inuu ilaahay mataqaana nagu garab galana aad baan u rajaynaynaa midda ayadana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu ceebeynin oo nagu garab galo waana ilaahay baan ugu dhowaanayna ilaahay baan ugu dhowaanaynaa arrintaas ilahay baan ugu run sheegaynaa hawshaas mataqaana beesha waqmaasho way ka siman tahay sakiir iyo kabiir rag iyo dumar culummo iyo caamo waa isla qaadanay inaan garab istaagna kitaabka alla aan kor yeelno waa isla qaadanay wax shaki ka jira maaha taas markan waa mid ka mid a waxgaradka beesha waqmaashe ismaaciil soo dhowo marka hore bal maanta waxaad ku sugan tahay degmada celcadde howl weyn xafladda ka socoto bal ka waran arintan maanta beecada aad u istaagteen insha allahu tacaala kitaabka ilaahay sidaan u garab taaganay oolna waa garab taagneen haddana insha allah waan sii wadi doonaa waana naga dhab waa naga run weeye jihaadkana mid hadda annaga aan bilowna maaha waa jihaad weliganaba aan wadi jirnay af kula dirinaa adin kula dirinaa maal kula dirinaa xarakadaas si fiicanaan aad u garab taagannahay heel iyo hoo annaga waqmaasho haddaanay murtidiinta inta ku jirta waxaan rabna haddii aan lidno si toosan si dabdan si aan ugu soo saarno inaan ka soo saarno haddaan ka soo saari weynana sidaan ku layn lahayn inaan ku talagalno haddii aan lidno sababta aan ka aslinaan rabna haddii aan lidno xafladan qabanqaabadeeda hore annagaa iska lahayn xarako annaga nama dalban annagaa dalbanay maalka annaga in maaragtay aan xafladda ku galno xarakada beeca aan kula galno insha allah hadda kadibna waxaan jecelnahay sidaanoo kale in aan ku soo celinno insha allahu tacaala haddii ilaa yidhaaha taas abanqaabadeeda annagaa iska lahayn xarakadana aad baan ugu mahad celinayna jasaakum allahu boqol kiiba boqol markan waxaan la joogaa ugaaska guud ee beesha waqmaashe macalin cabdi aadan axmed ugaaska beesha waqmaashe ugaas soo dhowow bismi illaahi alxamdulilah rabi alcaalamiin bihi billahi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina maxamed maantayto xafladan waan ku faraxsanahay maasha allaahu beesha waqmaashe oo muddo afartan iyo shan casho ah maqarka gobolka gedow walaayada islaamiga ay u haysay dooro beecana gashay maantayto in hiil iyo hooba ay la garab istaagi doonto walaalaha xarakatul-shabaab almujaahidiin waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inuu inoo fududayn doono beecadaas iyada ah kuwii ka run sheegayna allaha naga dhigo waan soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanahay in aan iswala garab istaagno annagoo midaysan kaannahum bunyaanu marsuus saf ahoo waxba aysan noo kala ahayn inaan ilaahay kitaabkiisa ku midowno saan beecada u galnayna aad noola gashaan insha allahu tacaala inahaas baan dhihi laha kuwa murtadiinta ku jiro maadaama ugaaska beeshaa tahay maxaa u baaqi lahaa
kuwa ku jiro murtadiinta waxaan ugu baaqi lahaa fursadani qaaliga maanta ilaahay i siiyey inaan uga faa'iidaysto waxaanu leeyahay walaalayaal gaalnimo wax waa lagu waayey ilaahay kitaabkiisa adduunya akhraba qiimo iyo sharaf leh waxaan ugu baaqayaa kuwa iyaga ah inay cafi soo dalbadaan walaalaha mujaahidiinta ama muslimiintana aan ugu shafeeca qaadno ummadda muslimiinta ee waqmaashana ay ka soo mid noqdaan waxa hadda ay ku jiraanna ay ka soo baxaan waana idin dhoweynaynaa insha allahu tacaalaa waana idin garb istaagaynaa in shafeecadii laydinka aqbalo markan waxaan la joogaa ugaaska guud ee beelaha xasan gaashareelle ugaas shukri barra yarow ee ugaas soo dhawow ee bal maanta beesha xasan gaashareelle ayaan joognaa howlkii xafladda oo ka socday degmada alcadde ee wilaaya islaamiga ee gado howlkan maanta yaa imaaday yaase kasoo qayb galay marka hore bal martida iyo sidii bal agaasinka howlka bal wixii kaaga baxay bal bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin jazaakum allahu khayran waxaa iiga baxay culummo u diin oo maaragtay ka imaaday gobollada iyo maqarada waaweyn ka imaaday waxaa kaloo ka soo qayb galay culummada guud ee gobolka gedo waxaa kaloo ka soo qayb galay maamulka gobolka gede waaliga gobolka ilaa maaragtay tanfiidkiisa oo dhan baa kasoo qayb galay degmooyinkii dhammaantood waxaan u arkaa maalintii iigu farax badnayd beeshaan waa beesha raaxasan beesha ugu corsan waana marka koowaad beel weyn saano kale oo intaan aniga odayga noqday ay shirto insha allahu aad baan u faraxsanahay waxaan u arkaa guulaha aan ku tamaninay midda koowaad inay noqon doonto insha allahu waana sii wadi doona insha allah ugaas waxay ka mid tahay beeshan beelaha aaday ee hoos imaadaa bal beesha waqmaasho inay maanta kitaabka ilaahay u istaagto beeca ay gasho bal ka waraan insha allahu arrintaas aad baan u soo dhoweynayaa waana ku faraxsanahay waxaana gashay beeca waana maaragtay waana ka filayay oo baryaan wadnay hawshaas ilaahay maaragtay hawshaan saa u dhacday ilaahayna wuu noo fududey marka insha allahu waxaan maaragtay aan rajaynayaa beeraha kale ee raaxasanna inay mid mid saan u kulmna guud ahaan haddana mar aan raaxasan beexa u geli doono guud ahaan beeshaan odayga ka ahay dhammaantood arrintaad gasheen ood qaadeen ood ka hor sheegteen inaad ka run sheegtaan ilaahay dartiis aad uga run sheegtaan oo linka arko bilooyinkan soo socda waxaa kaloon maaragta leeyahay beelaha kale oo reexasan ama beelaha sida ee gobolka gada dhammaantood in ay qaataan kitaabka ilaahay gaaladan ay dhan ugu soo bismillahi raxmaan raxiim waxaan joognaa goobtii xafladda ka socotay markana waxaan la joogaa sheekh maxamed balli oo kamid a martii sharaftii ka soo qayb gashay xafladda dowladda gabagabada beesha waqmaasho ay ku galaysay beecada sheekhuna soo dhawow kusoo dhawow mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus bal maanta howlkan xafladda aan ku sugannahay sidii u socoto iyo waxyaabihii aad arag bal soo dhawow jasaaka allahu khayran waa dhowahay waa dhowahay aad baan u dhowahay mideeda labaad xafladan waa nimid aad iyo aad baan u mahadsan tahay siba andalus waxa weye aad baan ugu mahad celinaynaa iyo cilaamka kale alfurqaan alkataa'ib dhammaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wataala ha idin barakeeyo haaniyan marti sharaftaan ka mid ahayn ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan waddada dheer oo wacerka oo aad u qiimaha badan waxaan ku soo marnay si qiimi badan oo ilaahay subxaana watacaala aan kaga ajar xisaabsanayno haddaan nimid xafladan baan ilaahay nala kawsiiyey waa xaflad si aadan loo abaabulay quruxdeeda iyo wanaageeda dadkeeda iyo waaligeeda ummadeeda raggeeda wasiirada raggeeda ka hoos shaqeeya iclaamkeeda ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan ayagana allah barakeeyo haaniyan qabiilada loogu yeeray halkan bil iyo wax la jira ku jirtay ee qabiilada si wanaagsan baan bay u hadleen oo soo dhoweyn leh oo ictiraaf leh oo wixii la baray leh oo ay soo bandhigeen cardi ku sameeyeen waxay kaloo macnaha ay ka muuqanaysay firfircooni iyo qalbi samaan inay maanta ay macnaha rabaan inay dad ay ka go-an tahay inay diinta islam ay garabka istaagaan sheekhana maxaad ku boogaadin lahayd bayaankan iyo beecada ay gashay ciidda iyo siad u boogaadin lahayd waxaan ku bogaadin lahaa beecadan waa beeco aad iyo aad u qiimo badan waa ballan waa cahdi waa miithaaq waa waxa weye waa ballan weliba dhaar lagu adkeeyey waa midkii ummadaha umamka lala geli jiray weeyaan ayaguna waxa weye ayagoo aan la khasbin beesha macnaa waqmaasha inay yidhahdaan beecaan gelayna oo maanta xarakatu shabaal mujaahidiin baanu la gelaynaa oo raggay soo direen culummada baanu la gelaynaa waxa weeyaan wax aad iyo aad u ballaaran waa tallaabo ay beesha waqmaasha hore u qaaday weeyaan sida beerihii ka horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala xadiga iyo ballanta ay qaadeen ilaahay ha ku sugo ilaahay kuwa ka soo baxa ha ka yeelo annaguna aad baan ugu farxanay mujaahidiinta oo dhanna wuu ka farxi doonaan qiyaadada xarakada oo abu cubeyd u sarreyna wuu ka farxi doonaa insha allah ilaahayna subxaana wa tacaala ha u fududeeyo bismillahi raxmaan raxiim Eh, waxaan joognaa goobtii xafladda ee ka socotay markana waxaan la joogaa ibraahim maxamed cidaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaaya islaamiga gedo oo ku sugan hoolka xafladda ay ka socotay Eh, nakib soo dhowow ee bal maanta eh, maadaama tihiin golaha dhaqanka wilaaya islaamiga gedo xafladan ay ka socoto beecada ay gashay beesha waqmaasho bal soo dhowow insha allah bismillahi alxamdulilah jazaakum allahu alkhayr khayr aljaza waa dhowahay madaxda een, iclaamka ama warbaahinta waa uga mahadcelinaya dadaalka ay wado oo maaragtay ay dadka xaqiiqda ku dhansiinayso xaqiiqa maanta waxaan joognaa xaflad weyn oo munaasabad loogu qabanaya beesha waqmahashe doore afartan iyo shan beri socotay ikhtiitaabkeedii aan maanta meeshaan degmada ceelcadda u joognaa Een, dooradaas waa dooro ay maaragtay dad badan ka faa'iidaysteen kana aflaxeen maantana ikhtiitaamkeedii baa loo joogaa Een, insha allahu raxmaan beesha waxay qaadatay inay beeca gasho walaayada islaamka ay beeca la gasho Een, bayaan weynna way soo saartay bayaankaasoo een, qodobo badan taamanhayo Ee, xagga maaragtay garab istaaga ku dhaqanka shareecada islaamka een, mujaahidiinta inay garab istaagto inay deris wanaag ummadda soomaaliyeed oo deriska la kula dhaqanto inay xaalufinta dhirka iyo maaragtay ka qayb qaadato waxyaabaha nabaadguurka ah inay tacabka maaragtay u laabato oo maaragtay dhulkeeda iyo beerteeda iyo barteeda oo tacabkeeda iyo nolosheeda u laabato inay qaxootiga iyo maaragtay qulqulka hay-adaha iyo waxaarta ay hor istaagto in maaragtay aan loo baahanin gaal loona gacan horsanin bayaan weyn baa beesha ka soo baxay Ee, akhiritaankiina beeshu waxay noo soo bandhigtay inay beeca gashay oo ay rabto maanta inay meeshaan beeca ay kula wadaagtay Een, xarakatul shabaab mujaahidiin inay maanta ay garab taagan tahay hiil iyo hooba naf iyo maanba waxna aysan kadib dhiganayn marka beesha maanta intaasaan kala kulannay jazaakum allah khayr beesha waxaan dhihi lahaa een, wax badan bay ka bedeli kartaa deegaanka luuq Ee, sharta iyo luuq dhibaatada ka soo socotana waan ogna waa miirta ilaahayna ha u ogaansato beecada ay gashayna ha ka dhabayso ilaahay cadowgiisa subxaana wa tacaalana ha la dagaalameen oo gacanta ha la galaan dadka shacabka oo muslimiinta oo soomaaliyeed oo meesha ku noolna deris wanaag iyo walaalnimo iyo ikhwaha u muujiyaan Een, hana soo dhoweeyaan waxaa kamid ah culamadii kasoo qayb gashay sheekh maxamed bishaar ee sheekhuna soo dhowow ee bal maanta ee beesha waqmaashe oo sheegatay inay beeca ay gelayso halkan ku gelayso goob joog ka ahaydeen bal arrintaas ka waraysa awalan marka koowaad waa dhowahay bahda andalus soo dhoweynta iyo maarata maxaan ku raaqa bilaada waa dhowahay marka labaad een, runtii qabiilka wuxuu muujiyey dhiiranaan iyo maarata niyad furnaan iyo maarata maxaan ku rahdaa inay ka run sheegaan een, beecadooda een, sida nooga muuqatay ee daahirka ah sidaas iyada ayaana maarata ka malaysanaynaa Een, waxayna caddeeyeen inay ka beri noqonayaan waxa weeyaan maarata maxaan ku rahdaa gaalada iyo inta gaalada ku naban ee murtadiinta ah waxay kaloo iclaamiyeen in ay maarata maxaan ku rahdaa murtadiinta kaga jirta meesha iyada ah inay baaq u fidinayaan siday uga soo saari lahaayeen waxaa kaloo ay muujinayaan in maarata maxaan ku rahdaa ay aad iyo aad iyo aad ay kaga xun yihiin ayna maarata maxaan kaga soo horjeedaan Een, burburinta iyo maarata barakicinta ka socota xamar ee dowladda xasan gurguurta ay shacabka soomaaliyeed ay ku hayso Een, kadaalika sidaasoo kaleeta in ay maarata maxaan ku rahdaa garab iyo muciin iyo maarata maxaan ku rahdaa garab istaag ay u yihiin walaalahooda reer khaza ayna aad iyo aad uga xun yihiin waxa la wixii maarata nimankaasi yuhuudeed ay u geysanayaan een, dadka muslimiinta ah inay xarakada garab u yihiin dagaalka geeska afrika ka socdo waxaas oo dhan waa wax ay maarata maanta muujiyeen ay daahiriyeen waxaana ka rajaynaynaa ilaahi subxaanahu watacaala in ay maarata maxaan kula dhab ka noqoto oo ay ka run sheegaan awalan horta xasan gurguurta waxa uu xamar ka wado iyo waxa yuhuud ay ka wado een, ghaza ka wado iyo wixii nimankii wandhiska ahaa ay zabiib iyo een, berira ay ka sameeyeen horta waa shay waaxid oo cajala waaxida oo ka tarjumaysa cadaawada cadowga ilaahay subxaanahu watacaala cadowga diinka ilaahay cadowga dadka muslimiinta ah ay u hayaan oo quluubtooda ka buuxdo maa tukfi suduuru akbar taas iyada ayaana ka sii weyn waxa weyan waa shay waaxid ah waa hal mid ah oo keliya waxa weyan marka ummadda muslimiinta iyadaa waxaa looga baahan yahay inay midowdo oo ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ku midowdo cadowgaa ilaahay subxaana wa tacaalana ay iska dhiciso ayagoo ilaahay u kaashanaya ilaahayna subxaana wa tacaala nasri iyo maarata maxaan ku radaa gacan weydiisanaya tan keliya ee maanta maarata u furan ama maarata maxaan ku radaa la gudboon dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waa taa ayadaa waxay caqiidada ka tarjamaysana waa hal caqiido ninka netanyahu wuxuu samaynaya iyo xasan gurwurta wuxuu sameeyey iyo muusabeyne ciidamadiisa waxay samaynayaan waa shay waaxid waa cadaawad wax ka tarjamaya cadaawad diineed weye cadaawad maarata maxaan ku radaa tawxiid weeye idan marka dadka muslimiinta ah iyagaa loo baahayay inay baraarugaan oy madaxa kor u qaadaan hurday ku jiraan in kuna la sandareeriyo oo maarata maxaan ku rahdaa kaalmaa la siinaa la yirahda kuna la yidhahdo dowlad baan kaa dhigi kuna maarata maxaan ku rahdaa la laayo kuna maarata badda lagu laayo kuna la masaafuriyo waxa weeyaan kullu daalika waxay daliil u tahay yacni khadaacada iyo dhagarta iyo dibindaabyada iyo sharqoollada cadowga ilaahay subxaana wa tacaala maarata maxaan ku rahaa maleegayo isagoo anwaac kala duwan ah ku gaajo lagu dilo ku bad lagu dilo ku maarata maxaan ku rahaa xaxbad lagu dilo ku maarata maxaan ku rahdaa loo maarata maxaan ku rahdaa waxaan jirin oo boombala ah meel loo taago oo la yidhahdaa kaalmaa lagu fidinaya shacab baa tahay ama dowlad baa tahay kullu daalika marka waxa weeyaan ummadda muslimiinta inay midowdo unbay wax ku noqon kartaa waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa tabintaani kaga soo tabananayay goobta ay ka dhaceysay xafladda gabagabada beesha waqmaashe markana waa kelimadii waaliga wilaaya islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية وحانو مهد علينا الله سبحانه وتعالى مرلباتك وحانو مهد علينا علماء مجاهدين تا بيش وغماشة رنتي لسو حاضرتي قلوب وناكسن سيدا موقته خير بدنا وكم موقته waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran waxaa kaloon mahad celinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee runtii ayadana xaqiiqada ummadda taabsiiso gudbisana waxyaala xaqiiqa ah oo ituse iyo taabsii ah waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala amhaalkiina ha badiyo dadaalka aad bixinaysaanne ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka ajarsiiyo ikhwaana intaa kadib dowladdu waxay lehed hadaf ahamiyad bay laheed wax la xaqiijinaya baa jiro ahdaafta koobaad oo aan beesha ka lahayn ee ugu horreeye waxay tahay in xujada lagu oogo bacdamaa waxa loo sacyinaa ay tahay adduunka in lagu soo waxaweyaan dabaalo ama lagu maamulo khilaafa islaamiya in dadkii la baro diintoodiina aanu waxa weeyaan marna aysan marti ka noqonin wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala markhaati ka yahay ummadda muslimiinta nala joogtana markhaati ka tahay maanta xujada in la oogay oo tafsiirkii la akhrinayo qur-aanka kariimka ahaa taa waan aragnaa qodobka labaad ee ahdaafta la xaqiijinaya waxaa ka mid a walaalayaal dadka muslimiinta ah bashar weeye wayna isku dhacaan khilaafna wuu yimaadaa haddii khilaaf yimaado waxa ugu khayr badan waxaa weeyaan khilaafka in la xalliyo waxbaa jira khilaaf oo madmadowah tiina iyada hadafka waxaa ka mid ah in la aslaaxiyo waana la aslaaxiyey ilaahay fadligii weya subxaana wa tacaala qodobka iyo ahdaafta waxaa ka mid ahaa walaalayaal nimanka murtadiinta ridoobay ilaahay diintiisa ka laabtay subxaanahu wa tacaala igoo shalay maxamed iyo cali iyo cabdulaahi la dhihi jiray ridoobay inaan kabaraa'a qaadanno ahdaaftaa ka mid aheed walaalahana way xaqiijiyeen markhaatina waanu ka nahay kuwii karasho allah inaga dhigo run maganaga tahay waxaa maanta sheegayno in ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaano hubkana aan qaadano run managa tahay waxaa weye waqmaashoy beeshana waxay ballan qaaday deegaanka ay waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala makaneeyey in ay dacwada gaadhsiinayaan ma tahay mase maaha waxaa laydinka sugaya waxay tahay inaad ducaad noqotaan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa ummad aad gaarsiisaan wax laydinka sugaya weeyaan waxaan raba beesha inuu dadaarmo waa ilaa afar qodob qodobka koowaad wixii lagu ballamay oo diin ahaa oo khayr ahaa in laga run sheego ee aysan noqonin wax inta afka laga sheegay laga tagay inaysan noqonin ee aan ka run sheegno waxaanu dardaarmayaa beesha istiqaamo ilaahay baan rumaynaynoo dhahnay ballamana waanu galnay waxaan markhaati nooga dhigteen inaad tihiin kuwa ilaahay diintiisa uu gargaari lahay subxaana wa tacaala muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa jihaad qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga run sheego sida aayaadka waxaa weeyaan soomka ilaahay subxaana wa tacaala waajibka ugu hadlay oo xajka ugu hadlay ayuu jihaadka ugu hadlay jihaadka hala galo waayeelada ha galeen dhallinyarada ha galeen diinta ilahi subxana wa tacala unu gargaari subxana wa tacaala akhiiran kuwaan ridoobay diinta ilaahay ka leexday inay toobo ugu baaqdaan dilkooda waxaan ka jeclahay inay toobo keenaan dilkooda ma rabno waxaan ka jecelnahay inay toobo keenaan oo ayagoo muslimiin ay ummadda ku noolaadaan oo ay beerahooda fashaan oo diinta ilaahi subxaana wa tacaala shacaa'irta muujiyaan sidaasaan ka jeclay ina layna nimanka ayaga toobo ugu baaqa nimanka ayaga ummad waxay ummad ku noqotaa isku tashi diinteeda iyo dalkeeda iyo dadnimadeeda ina isku tashay dad ku noqotaa ummad haadaa wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaaya islaamiga gedo sheekh loqmaan abu anas markan waa beesha waqmaasho iyo beecadii laga qaaday bismillaahi araxmaan araxiim waxaan halkan beeco kula gelaynaa annagoo ah beesha waqmaasho waxaan xaraka shabaabulmujaahidiin aan beeca iyo ballan kula gelaynaa في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا قال هذا الضلك يجا كسو دوشي دينتا يجا كسو دوشينا إنا لجهادنا وأن دفاع عن شريعة إسلامك حولهن إن نفتن أن كبهن مسلمين تنا ولا أنسينو قال هذا أن براءك قادنو ilaahay isagoo raalli uu naga yahayna aan ilaahay sidaa kula kulanno
waxaad wada dhegaysateen tibintii walaalkeen casaam carafaad uu ka soo diyaariyey kulanka ka dhacay magaalada ceelcadde الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaad islaamiga ee hiiraan sakada xoolaha nool ayaa laga qeybiyey magaalada buuqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan musallaha sheekh abu zubeer ee degmada buuqa qable waxaa maanta sakada xoolaha nool loogu qeybiyey boqolaal ruux oo fuqara iyo masaakiin isugu jira oo ka kala yimid xaafadaha degmada buuqa qable iyo deegaanada hoostaga ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee hiiraan allah subxaana wa tacaala ayaa mahadleh allihina soo gaarsiiyey ayadoo la fulinayo rugni ka mid a arkaanta islaamka rugniga la yidhaha azakaa waxay ku tusinaysaa taasu dawla islaamiya oo fulinaysa rugniga asaga ah inay maanta jirto waa wax ilaahay subxana wa tacaala loogu mahadiyo sakada saadogtiya walaalayaal waa tiirasha waaweyn mid ka mid ah islaamkuu ku taagan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu amray inuu dadku ka qaado sakada qaala tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruum biha wa tusakiihim wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum nabiga amar baa la siiyey waxaa la ka qaad maalkooda saka ka qaad khud min amwaalihim sadaqa ka qaad baa la yidhi nabiga amar baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam maamul kasta oo islaami ah oo manhajkii nabiga ku socda calayhi salaatu wasalaam iyagana waxaa waajib ku ah inay sakada qaadaan oo sidiisa loo fuliyo sakada walaalayaal waxaa ku jira takaaful ijtimaaci ah ee aqniyadaa laga qaadaya fuqaradaa loo dhiibayaa tuukhadu min aqniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim waa xaq ay leeyihiin dadka fuqarada oo ilaahay subxana wa taala uu sheegay marka sakada waa in saas loo fahmo walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal buu diray dhulkaa yaman buu u diray wuxuu amray arkaanta islaamka oo shanta ah dadka inuu gaarsiiyo tawxiidka iyo salaada waxyaabihii u faray waxaa ka mid a sakadaa ka mid a tuqadu min aqniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa waajibkaa ciddii ka tagtay in lala dagaalamo oo dagaal lagu qaado sida abubakr sidiiq radiallahu canhu uu sameeyey nabigeenna markuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam xilkii abubakar baa la wareegay abubakar qolo marka carabta ka mid ah ayaa waxay diideen sakadii bay diideen rugnigaas ayay diideen abubakar wuu la dagaalamay oo wuxuu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan aw ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuulillah sal sl qaataltum calaa manciha haddii ay ii diidaan maaragtay dabar ama xarig xargaha xoolaha lagu xidha ah oo nabiga ay siin jireen wuxuu yidhi waa la dagaalamayaa yacni ka tegidda iyo diidada ay diideen baan kula dagaalamayaa sakadu waxaa weeyaan waa xaq maali ah waa xaq maalka lagu leeyahay dadka qaadanayana shareecadu way sheegtay siddeed sifi baa ilaahay sheegay ilaahay cidna uma wakaalanin cidna uma dhiibin cidda sakada la siinayo inama sadaqaatu lfuqaraa'i walmasaakiin ilaa aakhir alaaya siddeed qoluu ilaahay ku sheegay oo sakada qaadanaysa oo sakada iska leh marka waa shay noocaasa dadka bixinayana waa la sheegay haye dadka qaadanaya waa la sheegay waa waajib min waajibaati rabbina ka mid ah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله الله ميشان isugu kaana keenay miidaankan isugu kaana keenay miidaankan oo lagu bixinayo waajib ka mida waajibaadka alle subxaanahu wa tacaala oo lagu bixinayo zakadii laga soo qaaday dadka qaniga ah laguna wareejinayo dadka fuqarada ah ee masaakiinta ah ee mudan in la siiyo allahaas ayaa mahad iska leh waxaan leennahay insha allahu tacaala ma rabo warka inaan badiyo dadka xoolaha laga qaaday khayr fara badan allaha siiyo xoolaha allaha u siyaadiyo jannadiina allaha ku geeyo waxaan leeyahay dadka laga qaaday xoolahooda allaha barakeeyo allaha u siyaadiyo barwaaqo allaha u keeno roob allaha u keeno waxaan leeyahay qolyaha qaatay ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xamdiyaano ayagana waxa la siiyey runtii allaha u barakeeyo wixii ilaahay barakeeyo ayaa barakaysan insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa awoodaa xoogaagaa la siiyey inay hal sano kadib ama laba sano kadib iyaguna ay sako bixiyaan وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يعني ما دلنا نقدر المسلمين بعد حمد الله تعالى وعن الكان سيدو كلو ما دلنا حركة شوال المجاهدين إن هد إجرب ركنيغان حوق سارتي أن باقانين هل سنة أو كمدة سنة دي أنصو مرني سيدان أغنهي labaatan sano ayay xarakada qaadaysay zakada ayadoo cadow kala duwan duulaan ku ahay walaayaadka islaamiga ah khaasatan meesha aan joogno maanta waa degmada buqa qabla maqarka walaayada islaamiga hiiraan musallaha abu zubayr meelaha cadowga tarkiiska u saaray ee xoogga u saaray ayaa ka mid ahayd magaaladan hal sano oo ka mid ahna ma baaqanin bifadlillaahi waa la qaadayey masaakiintiina sidaan oo kale ayaa loogu celinayay maanta waxaa farxad noo ah annagoo joogno musallaha weyn ee abu zubayr ee degmada buqa qable oo la qaybsanayno masaakiinta iyo fuqarada farxadda maanta la qaybsanayno waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ruknigan dhiig fara badan ayaa ku baxay masaakiintayna wax la siiyo wakhti iyo dhiig fara badan ayaa ku baxay ilaahay subxaana wa tacaala anugu mahadinna marka koowaad marka labaad xarkaas shoal mujaahidiin waa in loo duceeyaa gaaladan waa in la habaaraa cadowga raalli kama aha in xuquuqdan dadka muslimiintii ay ku waajibtay laga qaado masaakiintana la siiya cadowga marna raalli kama aha saan ognahayne xarakada mar waxay bixisaa amwaashan xoolaha nimcooleyda oo zakada mar waxaa la bixiyaa zakaatulfitrigi mar waxaa la bixiyaa sadaqa tatawuc oo abaaraha iyo waxaas had i jeer masaakiinta waxaa la siiyaa xuquuqdii ay lahaayeenay helaan bacdallaahi waxaan ugu mahad celinaynaa xarakada shoal mujaahidiin ee nidaamkan walaayaadka maanta aan joogno saacadda aan joogno walaayaad fara badan ayaa sidaan oo kale masaakiinta iyo fuqarada loogu farxinayaa xoolihii noolaa lagu wareejinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa la gudagalay qaybinta sakada xoolaha nool iyadoona wilaayada ay guddi u samaysay qaybinta sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan fuqarada iyo masaakiinta xoolaha sakada la siiyey ayaa u duceeyey mujaahidiinta in dadkii xoolaha laga soo qaaday بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta oo taariikhdu ay tahay tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo ahna maalin talaada ah annagoo ah guddi ama lajno loo xil saaray qaybinta zakada masaakiinta loo qaybinayay ee sanadkan waxa aan ka qaybinay xoolihii zakada degmada buqa qable oo ah xarunta wilaayada mukayle ceelware iyo deegaanka ceelow loo yaqaano taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo masaakiin muslimiin ah sida nabigaba uu yidhi calayhi salaatu wasalaam zakada in la waafajiyo tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ayaa la sameeyey qoysas badan oo boqolaal ah oo masaakiin muslimiin ah ayaana ka faa'iidaystay waxaan ilaahay ugu baryaynaa subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ahaa ee akhniyada ahaa ee xoolahaas laga soo qaaday inuu ilaahay maalkooda barakeeyo oo maal badan oo ilaahay adduunyadana ay ku nacfiyaan aakhiradana ilaahay ay jannadiisa ku galaan inuu ilaahay ugu dhigo oo maalkooda ilaahay u barakeeyo kuwan masaakiinta ee xoolaha la siiyeyna xoolo ay dhaqdaan oo ay ku nacfiyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ku caabudaan oo iyagana ay noqdaan berri insha allahu tacaala dad ka mid ah dadka muslimiinta ee zakada laga qaadaya ay ka mid noqdaan ayaan iyagan u rajaynaynaa wejigii koowaad ayaa afartaas degmo aan soo sheegnay laga qaybiyey wejigii labaadna insha allahu tacaala shaqadiisii iyo qabanqaabadiisii abaabulkiisa ayaan ku jirnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maantana insha allah fuqaradii ayaan micnaa maaratay qaybinteedii ayaa noo bilaabanayso haddana waxaan u yeeri doonaa qofka ugu horreeyo waxaana ugu horreeyo xasan juumow arwaax ay walaalkaa shantiisa ku wareejiyo
oda xasan arwaax axmed xasan arwaax maanta xagee joogtaa waxaan joogaa degmada buuqa qabla aymaan maxaa lagu siiyey shan neef oo ari ah ilaahay gaalada ha jibiye islaamkana kor allah ka dhigo insha allahu tacaala ilaahay mahadoodha u sugnaata waanka bidcayaa lagu siiyey aad sayeelaysaa ma dhaqane ma gadane waan dhaqaalaysanaa hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala sida wanaagsan aan u dhaqaalayna haye dareenkaada ka waran qofka afaraad dareenkayga waa alxamdulilaahi waa farxadaan dareemo haya gaalada ilaahay ha jibiye muslimiintana allah kor dhigo insha allahu tacaala ilaahay islaamka ka qabto magacayda waxaa waa ciirley ciirley maxamed cirbi bu'a qablo ay bua qablo aymaan maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey qayr allah siiyey walaaydii waxaa isiisii ari oo sike ah oo sike ah meeqa neef labaatan iyo shan ka waran ma dareenkaada farxaad ka waran aadaan aadaan u faraxsanahay haye maasha allah haye ka waran maanta markii lagu soo halkaan imaanaysa maxaa rajaynaysaa xoolo iyo farxan rajaynay haye waana haysataa waan haystaa maasha allah haye xoolaha lagu sii adi seyeelaysaa waa ku intifaaca qayr allah sii walaayada waa dhaqanaysaa waa dhaqanaa insha allah xaartaas allah dambe inaad iska lagaa qaada nacam saasaan rabaa in salaada basika laga qaado oon dhaqaashto oon alxamdulilaahi wax oo inta si fiican aan ugu dadaalo haye oon qurxiyo waan garta xoolaha maanta sikada lagu siiyey dadaa laga soo qaado oo iyaga kuwaa jirta qayr qayr allah siiya xoolahoodan allah barakeeya aamiin walaayada allah barakeeya korna allah u qaado gaaladana gaaladana cagta ka hoos allah geliya cabdi sheekh mustafa liira waxaan joobo qaabul haye maxaa lagu siiyey iri zakaa lii siiyo haye meeqa neef
shan neef haye ka waran shantaas neef baahida u qabti ka waran
baahi darnaa u qabi haye
si aan u yeeli doonaa ilaahay khayr alase walaayada waxooda allah u barakeeye haye aahe saas waa gaalada maxuu kaabaaraya allaha jibiye gaalada aamiin caliimo xasan haye madax kee joogtaa buqaa qabla haye maxaa lagu siiyey shan shan iri ah liisi haye haa ala walaalaha kor allah u qaado haye gacantii koraysa allah ku daro baahida u qabti ka waran maasha allah dhibaataa i haysa dhibaatada ilaaha iga bixi waa dhaqaalaysana haa maasha allah dadkii laga soo qaado xoolaha maxaa u duceynaysaa iriga il cadda allah ugu dhig geela gelasaqan geel cadda allah ugu dhig haye gaalada maxuu kaabaaraya gaalada dhulgariir allah ku ridi indhaha allah tiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay noo ballannahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى